ugu horeysa adeer marka ku xigta shirkani waa shir wadatashi waa shir dib heshiisiineed dalka waa la socotaa soomaaliya dhibaato badan baa afar iyo labaatan sano haysay dagaalo badan baa gobolkan ku dhacay gobolkaani runtii waxaad moodaa gobolada soomaaliya inuu ka haray dadkiisu waa baabacsan yihiin noloshu dadku uu ku nool yahay haba yaraatee wax nolola ma haysaan waxbarasho hadday ahaan lahayd caafimaad hadday ahaan lahayd hadday maamul ahaan lahayd inka midna male aniga marka qurbajoog baan ahay qurbajoogtaan ka mid dhowr nin baan ahayn aniga ayaa guddoomiye ahaa ujeedadu waxay ahayd in aanu gobolka daldaraasad ku sameyno oo shirkan aanu u gobol xaarno shirkanna wuxuu ahaa shir ganacsatada beesha gobolkan u dhalatay oo nairobi ay saddex bilood shirahayeen kadibna ay xamar yimaadeen qaranka ay wax ka ararteen dee dadka ay la tashadeen dadka u dhashay ee xamar jooga kadibna la go-aansaday in dadku arko gobol ugu dhigto meel kamida gobolka gudihiisa waxaa la go-aansaday caasimada in lagu dhigo gobolka ee garbahaarey shirkaanu shir hay-ad wadata ma ahan shir ay dawladdu wadata runtii ma ahan dawladaha dariska ah masan igad ma wadato amiso ma wadato waxaa wata beesha ayaa ayal isxilbaantay shirinka yaga inaanu ku dhigano oo ameerka yaga arigaan wadno oo xoolaha yaga aan ku tashanaan go-aansanay sababtoo waxaanu diidanahay shirarka inta badan hay-aduhu wataan waxaa la mataro habaariyaa go-aamadooda si go-aanka yaga anagu aanu yeelano oo talada yaga aan xor u noqono waxaanu go-aansanay anagu inaanu isku tala isku tashano waxaana ujeedadiisa waxaa weeye inaanu beeshaan ama gobolkaan ka haray gobolada dalka soomaaliya inaanu u helno nolol iyo maamul gobolka gudihiisa ah gobolka sidii isu noqdi lahaa ama isu gaari lahaa degmo degmo ku xiran hadda ma jirto degmooyinka sidii laysuga fuli lahaa sidii maamul loo samayn lahaa sidii loo tashan lahaa sidii nolosha ijtimaaciga oo si waxbarashada iyo caafimaadka loo wax looga badan lahaa urbajoogta dibadda jirtaa sida in aan leeyahay gobolka inuu nabadgelyahay inaan tusno dadka waxaa laga haystaa sakar khaldan baa laga laga bixiyay gobolkii inaan la kuli karin inaan la degi karin inaan lagu noolaan karin inaanu bal caalamka dadka iyaga kala aaday ee gurbajoogta ah iyo dadka iyaga ganacsatada ah oo nairobi hantidooda u geliyay iyo meelo ka siifan inaan tusno gobolkooda inay degi karaan oo ka ganacsan karaan ujeedada ugu weyna taas weeye dadka inaan degi soo celino dadka oo samayno
waatahay marka shirka goormuu furmayaa ergooyinka kasoo qeybgelayase halkeese ayay ku kala yimaanayaan waa waa imisaase tiradooda
adeer ergadu waxay ka kala imaaneysaa burbasoogka dibadda waa ka imaanayaan nairobi waa ka imaanayaan xamar waa ka imaanayaan waxaanu ugu talagalnay ilaa saddex boqol iyo konton ergo inay kasoo qeygasho ururada u kala saabsan dhalinyarada hoyooyinka odayaasha waxbarka culimaa-udiinka gurbajoogta ganacsatada shir noocaasa dad noocaas ka kooban yaanu meesha ugu talagalnay qaybihii ugu horeeyey ilaa beri laba fara baa loo imaanayo oo buuxbuuxa gurbajoog bay noqonhayaan qorshuhu waxaa weeye haddii ilaaha yidhaahdo saddex beri ka bacdi saddex iyo labaatanka bisha inuu noo furmo shirku haddii ilaahay qadaro kolay labaatanka bishaanu qorsheynay ergeynkii iyo diyaaradihii aa naga soo baahay labaatanka saddex iyo labaatankaanu qorsheysanay haddii ilaahay yidhaahdo marka meelahaas weyna ka kala duwan bayna ka imaanhayaan waata gobolka gadoos baan la soconno maamullo kala gedisan ayaa ka dhisan maamulka dawladda dhinac buu ka maamulaa qaybo kamida gobolka xarakada al-shabaab ayaa maamusho maamuladaas kala gedisan adinkuna shir duusiin oo beesha gobolka ayaad wadaan mala socotiseen door internet ayay ku leeyihin in shirkan ay ka qayb qaataan hirgelintiisa
adeena horta qolada dawladda waa la socotiinay runtii wax hore yaraantee kasiilahana mama aysan siin wiilashiyadan dhallinyaradaana waan la socodsiinay waana u sheegnay inaynu anagu haba yaraato wax kale aanu ka shirayno danta dadka aanu ka shaqaynayno oo islaax baynumaas aan wadno oo aanu rabno gobolka abaar buu jir ku jiraa hadda inta aanu nimid dartii jaamiyadii guddi abaaraha sameynay jaamiyadii dibadaan la xiriirsiinay shaqaalo badan baan keenay jaamiyadii dibadda ay abaaraha usoo direen inaanu marka arrintoona waa islaax baynumaas oo dhinacna waa dhinacii abaaraha aanu dadkii rabno inaanu wax u qabanno dhinacna waa dhinaca mataqaana aanu doonayno inaanu dalbeesha ku tashato oo kolka ay mataqaana runtii wax ka soo hurtaan oo wax isla meel gaaraan arrintaas dhalinyarada waa u sheegnay waxaana ka rajeynaynaa inay gacan naga siiyaan haddii ilaa yidhaahdo ugu dambeyn xijaitalada ayay ka qabtaan in shirkan uu meelmaro islamarkaana natiijooyin wax ku oola ay kasoo baxaan
shirka runtii rajo fiican baan ka dhaxnaa waayo mar haddaan macnay isku tashanay